kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaaliya ayaa toddobaadkii hore yeelatay madaxweyne cusub kadib in ka badan muddo laba sano ah oo uu dalku ku jiray diyaargarowga iyo hannaan doorasho oo sababay khilaaf siyaasadeed habeenkii axadda ee shan iyo tobankii bishan may ayaa madaxweynaha cusub waxaa loo doortay xasan sheekh maxamuud berri oo isniin ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne xasan uu xilka kala wareego madaxweynaha xilka ka degaya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba maxay tahay waxa ay dadka soomaaliyeed ka filayaan dowladda cusub maxay yihiin caqabadaha horyaalla madaxweynaha muxuuse kusoo kordhin doonaa nidaamka dowladnimada ee dalka su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah abuukar saney oo hadda shahaadada b h d-ga ka diyaariyay jaamacadda ohayid ee dalkan maraykanka islamarkaana ah falanqeeya arrimaha horumarinta iyo siyaasadda soomaaliya abuukar kusoo dhowow barnaamijka aadan u dhawaa nuur wabaasan boqolkiiba boqol marka hore maxaa kaaga baxay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore
wala nuur waa maanta boqol kiiba boqol mar kale v o n waa maanta boqol kiiba boqol waxaan kuu sheegaya marka hore waxa waaye maasha allah soomaalidii macnaha sida badan hadda waxaa moodaa for the last sanadii soo dhaafay ilaa iyo laba markii lahadda mataqaana inaan xoogaa horumar fiican aan ka samayno xagga macnaha qorisdhiibka ama taa siyaasadda loo baahan yahy in laisu bedelo taasoo keentay in macnaha mar walba aan helno hoggaan la doortay oo si xalaal iyo xor la doortay taasaa macnaha waxay tahay guul soomaalida dhan macnaha usoo yeetay qofka qowlka imaanaya muhiima laakin waxaa muhiim mataqaana proceska iyo qaabka la maray taasaa ka aada muhiim u ah mataqaana marka waa guul macnaha waxaan aragnay qof kastoo soomaliya kulita waxuu ku farxaan qiyaasa inay tahay mataqaana boqol kiiba boqol waana horumar loo baahan inuu socdo insha allah waayahay marka howlo badan ayaa madaxweynaha horyaala marka maxaa ugu muhiimsan ayaad isleedahay howlahaas
kulley nuur saa ognahay kulley soomaalida hadda badankeed ay u tahay waxa waaye waxa hadda caqabada ugu weyna haysata oo mataqaana ama dhibkad inuu haysto soomaalidu dhammaantood ay ka wada qayb qaatan ay tahay waa arrinta amniga oo hadda maanta waddankeena waxaa moodaa in amnigiisa weli gacanta uusan ku jirin xooga shishayaa waddanka weli joogo hadda maanta ka ah macnaa nabad ilaaliyaal taasaa macnaha waxay tahay hadda midda ugu horeysa u baahan in aada loo looga qayb qaato dowlad ahaan iyo shacaab ahaanba mataqana hor yaallo loona baahan yahay in wadanka la gaarsiiyo isku filnaasho xagga amniga xaggiisa ah taasoo hadda afartan soo socota mataqana hortaala madaxweyne xasan sheekh inuu macnaha qeyb weyn ka ciyaaro insha allahu tacaala dhisada ciidanka kulli midaba la shaqeynayay oo hadda macnaha farmaajo oo soo waday madaxweyne farmaajo oo soo waday horena usoo bilaabatay hadda macnaha aysan ahayn mid ka bilaabatay farmaajo haddana loo baahan yahay in hor leedhis loo wado ciidan badan leedhis waa muhim laakin waxaa muhiim ah ciidanka macnaha maxay qabteen yani macnaha in la xoreeyo magaalooyinkii in macnaha wadankii si nabada loo maro taasaa waxaa moodaa weli inay waddanka maqan tahay taasaan u baahan mataqaana in aada looga shaqeeyo arrinta amniga gaar ahaan in aada loo xoog loo saaro insha allah waaya marka shaqooyinka hadda ugu soo horeeya waxaa kamid ah tan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub haddana magaalada muqdisho ayaa ay maarata sida wariyaashana inoo sheegayaan ka socotaa maarata ololaha xaggaas marka haddii ay dhacdo in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub ma kula tahay in ra-iisul wasaaraha imaan doona haddii uu rabbi raali ka noqdo iyo madaxweynahan la doortay in ay jawi nabadoon ku wada shaqayn doonaan
nuur su-aashaas su-aal muhiima waaye waxaana aada muhiim u ah mataqana in loo noqdo dastuurka sababtoo ah waa su-aal dastuuriya waaye dadka kullita khubarado yaqaana sharcigaana kulli anta aada iga fiican lakin waxaan rabaa inaan ka dhaha keliya kulli waxaan soo baranaya mataqana muddo inta ilaa iyo ilaa iyo mataqana marka laga soo baxay transitionka mataqana hataa marka lagu jiray warka transitionka macnaha mataqana kala guurka siyaasadeed marka lagu jiro mataqana oo kumeelgaarka ahayd in caqabado siyaasadeed oo macnaha madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha markaas horyaala in meesha yaalaan taasoo keeni karta mataqana inaysan kala caddayn kala caddayn mataqana howlaha horyaala labadooda taasaa isleedahay kulliyata mataqana in loo baahan yahay in arrin dastuurka lagu xaliyo sababtoo ah waddanka wuxuu u baahan yahay mataqana kulli degenaansho siyaasa u baahan yahay oo aan isku qabsi aanan ka imaanin madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha markasta macnaha oo ay ku socdo dowladda sababtoo yani amnigiga ku xiran dhaqaalaha ku xiran dowladnimadana ku xiran hataa guud ahaan mataqana haddaan haddaan ka hadalno taas marka waxaa moodaa mataqaana inay ku xiran tahay dastuurka inuu macnaha caddaado dastuurka caddaantiisana waxaa kamid a mataqana in la dhamaystiro hadday noqon lahayd ra-isul wasaaraha hadday noqon lahayd madaxweynaha iyo haddii hataa noqon lahayd hataa gobolada macnaha madax goboleedyada mataa waddanka ka jira oo ciidamtooda hataa ka muuqato inaysan faham weyn meesha uusan oolin xagga dastuurka ku saabsan taasoo ah mataqana waxyaabaha keeni kara mataqana inaysan kala caddayn dowladka ama macnaha howlaha ay kala leeyihiin hadday noqoto maamul goboleed hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto ra-isul wasaare inaysan aada u kala caddayn way caddahay qaarkood lakin waxa laga yaaba in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed loo isticmaalo oo dastuur kale meel loo dhigay macnaa ugu dambeyn oo la yidhahdo mataqana haddana macnaha in gentleman agreement ama mataqana in rag isu yimaadaan oo arrin siyaasadeed ay waxay noqoto aysan noqon arrin shuruuc lagu xaliyo marka waxaan rajeynaya mataqana insha allahu tacala madaxweyne rajaala soo socdo iyo madaxweynaha hadda macnaha la doortay inay dhex marto wada shaqeyn ku dhisan dastuurka ku dhisan qodobadiisa mataana kala caddaynaya mataana awoodahooda taasoo dhammaan keeni karta insha allahu tacala haddii la helo shaqadeeda la qabto oo qof walbana qayb ka qaadato inay keeni karto in hawlihii dowladnimo ay si macnaha habsimo u socdaan insha allah saasaan kuri rajeynaya aniga shaksiyan abubakar sanay dhinacyada aad ka maaragtay wax ka qortay aa fiiriso waxaa kamid ah arrimaha horumarinta wadanka abaar xoog lahaa ka jirta oo keliya kuma eka xitaa soomaaliga meelaha ay soomaalida degto geeska africa oo dhan abaar ayaa ka jirta marka shaqo noocee ah ayaa isleedahay maaragtay dhankaasi waa ay u qaadi kartaa dowladda soomaaliya si loo yareeyo gaajada iyo baahida hadda dadka qaarkood haysta
walahi nur arrimaha oo ku saabsan abaaraha waxay kamid tahay caqabada waddankaasa kamid tahay oo oo macnaha underline cost waxa la jira mataqana waxay waxaas maxaa keeni kara macnaha oo macnaha sabab u ah waxaa aniga ii muuqata kolleytaba inay jirto dowladnimadiiyo macnaha mudin ugu cusub oo macnaha aan aan habkii lasiri raba aan ahayn taasoo macnaha aan hanan karin mataqaana aan hanan karin waddankii inay inay dhibaatooyinkiisa xaliyaan hadday noqo lahayd amnigi hadday noqo lahayd dhaqaalihii hadday noqo lahayd abaarihii intaan soo noqdo kulletaba taas waxay u baahan tahay keliya aan dhihi karaa mataqaana sida badan waxaan ogahay intaan aniga waddanka soo shaqeeyey hay-adahan dawliga arrimaha dib arrimaha caalamka ka shaqeeya mataqana sida g ka sida ban ka shaqeeya arrimaha kahortaga abaaraha oo kale matala ama mataqaana in xal laga laga laga keeno macnaha in la raadiyo xal loo raadiyo taas ani kulleyta waxaan dareema mataqaana inaysan inaysan macnaha waxyaabo macnaha longt macnaha ani wax macnaha muddo ko badan aan ku shaqeyn karna ma aha waxaa lagu shaqeyn karaa keliya in la fahmo gobolada ku maamulada jooga iyo dowladda dhexe inay ka kaashadaan yani qaabkee loo xalin karaa abaaraha soo noqday maxaan haysanaa mataqaanaa resource mataqaanaa dhaqaale aan haysanaa aan ku xali karnaa maxaan haysanaa hatana macnaha tada kale dadka shaqeeya arrimahaasoo aqoonteeda leh waxyaaban oo xulul oo ana solutionna waa lasoo geediyey macnaa mar hore laakiin weli waxaa moodaa mataqana inaan la fahmin qaabka qaabka ugu fiican lagu wajihi karo abaarahaas oo noqday taasoo mataqaanaa ku saabsan mainly macnaha aan dhihi kara inay tahay arrimo macnaha farsamo u baahan oo dad macnaha khubro oo yaqaano waxaan ama hadday noqoto mataqaanaa in daaminkii ama mataqana biyo xireenadii macnaha waddanka loo sameeyo mataqaana meelihii abaarihii aysan biyihii markay la yimaadaan aysan macnaha dana dhamaanin iyo in loo sameeyo qaab guud oo macnaha dadka macnaha xataa beeraleyda iyo dadka ka shaqeeya holahaas lagu wacyigeliyey mataqaana inay iyana ka shaqeeyaan waxaa iyadana qayb weyn ka arrimahaas loo noqdo abaaraha ama mataqaana cimilada qaybka mataqaana ugu weyn oo hadda maanta la dhihi kara mataqaana waxyaabahan environmental issue mataqana inay yihiin waxyaabaha keeni kara abaarahaas laakiin waxaa u baahannaha mataqaana qorshe degan oo macnaha lagu wajihi kara abaarahaas gaar ahaana macnaha arrimaha raashinka hadda ugu daran mataqaana meelaha qaarkood waxa laga yaba in macluul iyo ka dhacdo oo dadka qaarkood biyo la-aan iyo raashin la-aan ay ka dhacdo laakiin waxaa rabaa mataqaana in laga shaqeeyo qaab ani waxaas loo loo keedin karo haday noqoleed biyo hataa waa la keedin karaa laftooda waa la keedin karaa beere waxaa la sameyn karaa mataqaana ku shaqeynaya biyo kaydsan oo la keediyo ku shaqeyn karaa la sameyn karaa marka calaa xaal waa qorshe kulli u baahan wasaaradda beeraha shaqadaas mataqaana gaar ahaan inay ka shaqeyso iyo wasaaradaha kaloo lamid a mataqana oo hadda horaba ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan qaab lagu xalin karo abaaraha soo noqday iyadoo la daraasyaha macnaa laga fiirinayo meelo badan oo environment cimilada ay kamid tahay iyo mataqaana sida loo abuuri lahaa dad macnaha aqoonteeda leh oo waxaan macnaha ka shaqeeya insha allah
waayahay waa mahadsan tahay haatana doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaasha su-aalaha nasoo weydiiyey ee dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqalno
magacay waa maxamed yuusuf oo kasoo hadlaya magaalada boosaaso khadiir abukar waxaan weydiin lahaa caqabada dowladan maxamed dowladan xasan sheekh asbuuci hore la doortay ma geen kartaa muddo afar sano gudahood ah qof iyo cod ma ku gaarsiin kartaa dalka su-aashaas ayaan weydiinayaa aad baan umahadsantihiin bahda v o eda iyo abukar sanay oo ah khabiirka arrimaha kafaalada siyaasadda
waa su-aal fiican dhegeystaana kumaysa boqol kiiba boqol kulleyta arrinta macnaha qof iyo cod waa waa waa waa waa arrin macnaha aada looga fikiraya in badan soomaalida ay ka fikiraysay lana dhihi kara inay tahay inay noqoto mid macnaha keenta in laga baxo waxaa hadda macnaha nidaamka hadda aan ku shaqeyno oo four point five ka sababta haddii qof iyo cod la gaaro qof walba kartidiisa iyo awooddiisa aan ku dooran doonaa laakiin inay ku doorta noqon ma doonto kulli saan saan qiyaasaya kuleytaba inkastoo soomaalida macnaha qabiilka uu macnaha markasta u yahay aasaas u yahay kulli waxaan isleeyahay mataqaanaa haddii la helo waxyaaba qaarkood oo muhiim u ah in la gaaro hawshaas oo ay kamid tahay amnigii gaar ahaan ay kamid tahay mataqaana in aada looga shaqeeyo oo macnaha la gaarsiiyo hawshaas in la gaari karo waxaa kaloo iyadana kamid ah waxyaaba lagu gaari kara mataqaanaa in loo diyaariyo dadka loo diyaariyo mataqana sababta cod qaadinta macnaha waxa waaye qofkii codeynayay waa in la yaqaana yani qofka codeynayo degaankiisa in la yaqaano asagana macnaha shaksiyan macnaha deetadiisa ama macluumaadkiisa in lahayo waa muhiim haddii marka macnaha la qabanayo doorasho qofkii coda yani waxaa muhiim number one saan sheegay mataqana amnigaasa horta asaas u ah in la helo oo meel kasta doorasho lagu qaban karo mata waddan kamid a iyo in la helo mataqana waxaan biometrics ama mataqana macluumaadkii qofkii codeyihii lahaayo waa muhiim deegaanka ka codeynayay iyo qofkii macnaha macluumaadkiisa dhamaystiran yahay hadda waxaa sida badan la sheegaa somaliland hadda mataqana ayaa sida badan qabato doorasho noocaas oo qofkii coda taasna sida badan waxyaaba caqabadaha jira macnaha ku hareeraysan gaar ahaan xagga macnaha shaksiga qofkii codeynayay macnaha aqoonta loo leeyahay marka guud ahaan soomaaliya hadda macnaha waxaan dhihi karaa mataqaanaa doorasho qofkii coda waa muhiim laakiin waxaa muhiim in la gaaro waxaa macnaha muhiim ah in amnigii macnaha dadkii codeynaya la sugi karo taasaa muhiim mataqaanaa iyo in laga shaqeeyo dhammaan waxyaabihii idana la socday doorashadii mataqana hadda saan sheegay dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaha aftirecob macnaha la sameeyo xataa waa muhiim si loo ogaado cid walba meeshay ka codeynayso yani taas macnaha sida badan waxaa moodaa weliba inay maqan tahay tirecob guud waddankan waa maqan yahay guud ahaan mataqanaa in la sameeyo marka waxyaabahaasaa kuleeto ku hareeraysan mataqana codeynta laakiin waa shaqo u tahay kuleeto dowladda xashiiq mataqana dowladda imaa doonta mataqana xukuumadda imaa doonta inay ka shaqeyso insha allah taala arrintaas kuna gaarsiiso dadka soomaaliyeed inay gaaraan hab ay ku codeyn karaan oo codkooda ay ku cabiri karaan iyadoo aan loo loo lagu lagu xayin ama lagu koobin mataqaanaa in dad qof dad aan lagu doortay qaab aan aqoonin inay markasta matalaan oo hadda sida hadda qaabka aan wax ku doorana mataqana hadda qaab saxa maaha boqol kiiba boqol waana waana kulita mataqaana in la hela qaab ka duwan oo macnaha qof iyo cod ahna ay tahay midda ugu fiican in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ay codkooda ay ku ay ku doortaan qofkay rabaan hadday noqon lahayd heer macnaa deegaan hadday noqon mataqana heer gobol iyo hadday noqon lahayd heer mataqaanaa dowladeed macnaa dowlad dhexe dhammaantood
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira soo dhawow walaal
asalaamu calaykum magaceygu waa dileyti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho nuur adiga iyo martida barnaamijka waa inslaamay intaas kadib haddaan barnaamijkan u sii galo waxaan raba martida inaan weydiiyo madaxweynaha cusub madane xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo ra-isul wasaare cusub marka ma laga yaabaa ra-isul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay waktiga dowladda ama teeramka dowladda ay wada dhamaystaan oo ay wada shaqeeyaan oo xasilooni siyaasadeed ay ku wada shaqeeyaan labadooda midda kale maxaa keenaya horta in madaxweynaha iyo prime ministerku isqa qabsadaan sidai hore u dhici jirtaba mawayse labadoodu si xasilooni ah aysan waktiga dowladda wada dhamaysan karin
waa maad tahay dhegeystayaal mahadsan yahay qolkiiba boqol waa arrintaas hore aan uga hadalnay lakin haddaan ku laabto kuleytaba qabsiga siyaasadeed oo madaxweynaha iyo iyo iyo ra-iisaalaha waxaa kuley asaas waa mataa hore u sheegnay shuruucda waddanka u taalo macnaha qof kasta uu ka fiirinayo macnaha qaabku asaga u arko macnaha qeyb ka ah waxaa iyadana caqabad kale oo matana qeyb ka ah oo macnaha keeni karta arrimahaas qabsigaas aan dhamaanin macnaha asal u ah inay maqan yahay hay-adihii mataqaanaa maxaakimti ama mataqana hay-adihii doorkoodii macnaha maqan yahay gaar ahaan waxaa sida badan laga hadlaa hore uma sheegi laga darba inaan aan adkeeyo sheego maxkamad dastuuriga ah waa muhiim in la helo haddana macnaha dowlad xashiiqada shaqada u taale kamid tahay mataqaana hadda maadaama afar sano lasoo dhaafay afar sano two thousand twelve ilaa iyo two thousand sixteen uu macnaha waddankii ka shaqeynaya madaxweyne ka ahaa way suurogeli weysay waxay kaloo suurogeli weysay mataqana xilliga farmaajo oo iyadana mataqana maxkamadaas macnaa la sameyn waayey hadda waxaa kuleyta macnaha la dhihi karaa waa waktigii ugu habboonaa oo in la hela ay muhiim ay tahay maxkamad dastuuri ah sababtoo ah qabsiga siyaasadeed oo hadda macnaha dowladaha keliya ma aha laakiin dowladaha kale macnaha xubnaha ka ahaa sida lagu magacaabo ama ama goboleedyada wax kala xalin kara waa maxaakimta mataqana dowlalka iyo iyo macnaha qayb qolo kastaba macnaha awoodeeda xakameyn kara macnaha waqooyinkaas oo maxkamadaha mataqana dastuuriga gaar ahaan taasaa macnaha muhiima in la helo sababtoo haddii kale waxa waaye waxay noqonaysaa qofka qofkaas inuu ra'yigiisa mataqana hawadiisa u isticmaalo mana jirto hay-ad loo noqdo mataqana garsoor ahoo kala goysa macnaha doodaha meesha ka jira marka waxaan dhihi karaa mataqana ama ii muuqato haddaan la helin maxkamad dastuuri oo waxaan kala cadaysa haddaan la helin dastuurkan macnaha oo si cad loo fahmo laftigiisa mataqana madaxda waddanka ka shaqeysa heer gobol iyo heer mataqana dowlad dhexeba fahamkooda macnaha ku saabsan awoodaha ay leeyihiin qaarkood ma dhihi karno ma fahamsana way fahamsan yihin boqolkiiba boqol laakin qofka macnaha haduu meesha yimaado awoodu raba inuu inuu yeesho awoodaan marka waxa xakameyn karna waxaa mataqaana waa maxaakimtii ama maxkamadda suuriga mataqaana waddanka lahaa in la helo taasaa macnaha xakameyn karta mataqana isku dhaca siyaasadooda marka waddanka aan kusoo aragnay ilaa iyo muddo mataqana hadda muddo ilaa muddo toban sano ku dhow taasaana lagu xalin karaa mataqaana marka calaa ayi xaal waxaa hor yaalla madaxweyne xasan sheekh isaga iyo xukuumadda imaan doonta wasaarihiisa inay muujiyaan wada shaqayntii loo baahnaayo oo ah mid macnaa aasaas u ah dowlad dhiski mid aasaas u ah mataqana horumarkii mid aasaas waa mataqana xaggii nabadii in la gaaro sababtoo ah waayo haddaan macnaha dowladdii ay shaqeyso aysan macnaha wada shaqeyn aysan oolin adeegyadii loo baahnaa ma dhacayaan ma imaanayaan marka taasaan adilaa mataqana inay aada xooga u saaraan oo gaar ahaanna madaxweyne xasan sheekh mataqana ay ka go-naata markaan janis oo haysta oo ku sameeyo maxkamadii loo baahnaa dastuuriga ahayd oo xallin karta khilaafaadka siyaasada waddanka ka dhaca oo xallin karta mataqaana hadday noqon lahayd mataqana heer gobol iyo heer dowlad dhexaba in in laisku dhaco macnaha la kala garan waayo awoodihii lakala lahaa taas macnaha soomaalida macnaha uma cuntanto waxaana leeyahay dhammaan dadka madaxda waddanka ah gobol iyo mataqana dowlad dhexaba inay gartaan muhiimadda ay leedahay maxkamadda dastuuriga ah si loo helo dowlad macnaha socon karta shaqeyn karta mataqana ku shaqeyn karta dastuurkii iyo mataqaana iyo qodobadii iyo xeerarka u degsanaa waddanka in lagu shaqeeyo
waayahay marka abukar caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla dowladda cusub maxaa ka mid a
kolley taan sheegnay haddaan ku noqdo kolley number one waa qodobka ugu horeya waa amniga xaggiisa taasoo macnaha u baahan in aada looga fikiro tan labaad oo aada iidana muhiim ah sidaan sheegnay mataqana iidan waxa waaye midaan ku saabsan mataqaana dastuurka dhamaystirki dhamaystirkiisa dastuur dhamaystirkiisa waxaa mataqaana base asaas u yahay mataqana in la gaaro isfaham siyaasadeed mogtahay teeda kalena macnaha haddii dastuurka dhamaystirana waxa waaye waxay tegeysaa macnaa in afti loo qaado marka aftiqaadkaas ayaa su-aalo weyn ka taagan tahay oo hadda macnaha oo dadka dadka shuruucda yaqaanan ay macnaha aada uga hadlaan aniga kulleyti waxaan muddo la shaqeeyey mar la shaqeeyey wasiirkii macnaha dastuurka cabdi xoosh oo allah naxariista dhintay taladu waxyaabaha qaarkood cabdi xoosh aaminsanayay allah naxariista waxaa kamid a yani dastuurkan ma dhamaystir maayo aftina ilaa afti laga qaado oo ah mataqaana haddii somaliland ay maqan yihiin oo hadda maanta aftida la gaarsiin karin gobolada waqooyi dastuurka dhamaystikiisa macnaha weli waa waa waxaa moodaa inuu qabiya wuxuu ku dhamaystaa keliya mataqana in baarlamaanka keliya u dhamaystiro oo macnaha taas ku xaliyo laakiin laakiin aftida guud ee loo baahnaa lama gaarin lama gaari karo marka taas macnaha waxaa moodaa in inay caqabad tahay marka labadaas qodob ii muuqda kulleyta macnaha muhiimka u ah waddanka hadda maanta la joogo xagga ammaanki iyo intaana amniga dadka ay macnaha kunool ku noolaan lahaayeen iyo xaggan oo ah shuruucdii iyo dastuurkii dhamaystirkiisa iyo mataqana muhiim u ah dowlad dhiskii iyo mataqaana iyo qaab socodkii dowladeeda aan ku soconay ilaa muddo lasoo dhaafay waayo ugu dambeyntii maxaa tale ah oo aada soo jeedin lahayd oo ku aadan ama aada usoo jeedin lahayd dowladda cusub
wallahi kulli horta madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay mataqaana soo dhawow mar kale hawaaye waa waa taariikh macnaha soomaalida eeda yeeshay ka mid tahay mataqaana oo ah in macnaha madaxweyne mar labaad la doortay waxaan leeyahay kulli tabagar saan u sheegnay in xooga la saaro waxyaabaha macnaha in adeega u noqdo mataqana barers u noqdo muhiim u noqdo ama ahmiyad u noqdo dadkii loo adeego sababtoo dadkeena mataqaana hadda sidaan ka hadalnay mataqana abaarahan soo noqday waa dadkii macnaha maanta abaaraha ay saameynayaan waxay u baahan yihiin dowladda u adeegta u baahan yihiin taas macnaha in xoogga la saaro number one oo macna laga shaqeeyo qodobka labaad oo iyadana muhiimka ay tahay mataqana in laga shaqeeyo uu yahay in dadkii macnaha iyadana macnaha isfaham siyaasadeed laga gaaro mataqana arrimahan macnaha qabiilka ku dhisan ama waxyaabaha mataqana keeni kara isku dhacyada siyaasadeed oo macnaha qabiilka qabiilka ku dhisan in laga gudbo mataqaana oo loo gudbo in macnaa dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay arrimahooda si guud uga sheekeystaan hadday noqdeen arrimo siyaasadeed saa ognahay deegaanada qaarkood hadda mataa waddanka doorsamay hadda socotay waxaa moodaa inay mataqaana ay isku dhacyada siyaasadeed darteed hataa macnaa maamul goboleeda qaarkood manaa madaxda qaarkood aysan tegi karin meelaha qaarkood marka taasaa macnaa waxaa moodaa iyadana caqabad u baahan in la xaliyo madaxweynaha daxasha iyo tiimkiisa soo socda hortaalla inay wajahaan macnaha qaab dib hoyishin siyaasadeed in la gaaro macnaha laga gaaro matana maamulada waddanka ka jira hadday noqdo matana jubbaland iyo hadday noqdo matana hirshabeelle hadda ugu weyn hadda matana waxyaabahaasi ka jira iyo guud ahaan mida kaloo iyadana usaa ku saabsan mataqana wada hadalada la furi doono walaalahen matana somaliland oo iyadana muhiim u ah in la gaaro mataqana xal laga gaaro arrimaha hadda matana taagan muddana soo socday intaasaan irraa matana amay yihiin waxyaabaha hadda saddexdaas qodob matana arrinta amniga iyo arrinta matana dib hoyishin siyaasadeed oo matana la helo iyo wadahadalka macnaha lala sii wadi doono walaalaheena somaliland oo macnaha aan rajeynay insha allahu tacaala inay noqoto weji cusub inuu madaxweyne xashido iyo tiimkiisa ay ku wajihi doonaan insha allahu tacaala aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa abuukar sanay oo ka faallooda arrimaha horumarinta iyo siyaasadda soomaaliya isla markaana shahaadada b h d-ga ka diyaariyay jaamacadda ohio university ee dalkan maraykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo